O N G. And this is VOA 1, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah saddex iyo tobanka bisha februari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan kusoo qaadan doono dood ku saabsan doorka dhallinyarada qurbaho ay ku leeyihiin horumarka dalka waxaan dhihi lahaa dhallinyarada qurbaha ka soo laabatay iyo dhallinyarada afrika joogta ama soomaaliya ha noqoto ama wadamada dariska ha noqdaane inay iskaashadaan oo mid walba waxa kale wuxuu ka faa'iidaysan karo ka faa'iidaysto mid walba wuxuu kan kale ku dhaamo la wadaago sidaasaan oran lahaa heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqday qorshe ay tobnaan kun oo ruux oo magangeliyadoon ah oo hadda ku xayiran dalka mexico uga oggolaanayso inay soo galaan gudaha dalkan maraykanka dadkan oo u badan qaxootiga ka yimanaya dalalka bartamaha amerika ayaa waxaa mexico ku hayay maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kaas oo ku qasbay inay halkaasi ku sugnaadaan ilaa kiisaskooda qaxootinimada maraykanka la isku duburidayo aqalka cad ayaa sheegay in kooxda ugu horreysa oo ah shan iyo labaatan kun oo magangelyadoon ah loo fasixi doono in ay soo galaan maraykanka sagaal iyo tobanka bishan februaayo ilaa saddex boqol ayaa maalintiiba loo ogolaan doonaa inay ka soo tallaabaan saddex marin oo ku yaala xadka koofureed ee maraykanka ilaa iyo toddobaatan kun oo ah dad magangelyadoon ah ayaa ku sugan dalka mexico dadkan ayaa dhammaantood doonayay inay qaxootinimo ku soo galaan gudaha dalkan maraykanka in ka badan laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo caruur ah oo u dhashay dalka yemen ayaa qarka u saaran in ay macluul u dhintaan sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka warkan ayaa waxaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo isbeddel uu ku yimid siyaasadda dowladda maraykanka ee ku aadan dagaalka ka socda dalkaasi yemen
warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa nairobi ka soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
waddamada geeska afrika iyo waddankii hooye ee soomaaliya waxaa siyaabo kala duwan u soo gaaraya dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo dib uga soo laabanaya waddamada qurbaha haba ugu badnaadaane kuwa ka soo laabanaya waddamada reer galbeedka haddaba dhallinyaradaasi soo laabanaya maxay la soo noqonayaan maxay ku soo kordhinayaan waddankii iyo bulshada soomaalida oo ay muddo badan ka maqnaayeen amaba aysan qaarkoodba weligood arkin sidoo kale waxaa barnaamijka ah qayb ka ah aragtida dhallinyarada soomaaliyeed ee kale ee aanan afrika iyo dalkii meel fog ka aadin iyo fikradaha ay ka aaminsan yihiin dhallinyarada qurbajoogta ah ee ku soo noqonaysa dalka waa qodobka aynu toddobaadkan ku falanqayn doono barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo ay marti ku yihiin cabdirasaaq ismaaciil ciro maxamuud cabdi dulyadeen oo labaduba dhowaan ka yimid maraykanka iyo kanada iyo cabdirasaaq maxamed dhagacade oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dhowaan dalkii ka yimid kusoo dhawaada marka hore barnaamijka waa dhownahay khadar waadhownahay khadar mahadsanid waa ku dhownahay barnaamijka khadar ugu horeyn haddaan ku bilaabo cabdirasaaq ciro muddo badan baad ka maqneedeen dalkii iyo qaaradii africa ood qurbaha jirteen maxaa las dhihi karaa dhallinyarada ka imaaneysa qurbaha ee hadda dib ugu soo noqonaya dalkii iyo geeska africaba way soo kordhinayaan amaba way soo kordhin karaan aad baa u mahadsantaha khadarow waxyaalaha ay dadku soo kordhin karaan gaar ahaana dhallinyarada ku laabatay ama kusoo laabanaya qaaradda afrika ha ahaadeen soomaaliya ama kenya ama ethoobiya ama jabuuti ama guud ahaan afrika ku laabanaya ayoo ka yimi galbeedka waxaan isleeyahay wax badan bay kusoo kordhin karaan waxyaalahaan isleeyahay way kusoo kordhin karaan waxa ka mid ah inay capital keeni karaan dhaqaalo lagu bilaabo business ama ganacsi lagu bilaabo waxay kaloo kusoo kordhin karaan xirfado oo ay kasoo barteen wadamadii ay ka yimaadeen waxay kusoo kordhin karaan waxa ay maskaxda ku hayaan oo ay rabaan inay afrika ka sameeyaan habkay ku socodsiin karaan iyo khibrad bay kusoo kordhin karaan waxay kusoo kordhin karaan sharciyo oo ay la aadaan ama ku maraan dunida inteeda kale oo ay kaga soo kordhiyaan khibrad iyo dhaqaale waxay kusoo kordhin karaan ganacsiyada ay ka furaan afrika ka furaan dabeecad ay dadka kusoo jiitaan oo kula dhaqmaan waxaa la sheegaa macalin jabaan ah iyo macalin reer galbeed ah baa isku cashar dhigayay labaduba ilmaha waxay u dhigayeen in la sawiro bisad ama curi marka macalinka reer galbeedka ahi intuu sabuurada macalinka reer bariga ah bariga fogjayna iyo jabaan iyo wuxuu samaynayaa sabuuradu wuxuu ku sawirayaa bisad bisadda markuu sawiro ardada wuxuu dhahayaa bisadaasoo kale sawira laakiin macalinka galbeedka wax ka dhigaya sabuuraddu wuxuu ku sawirayaa bisad ama isla curidii wuxuuna dhahayaa aniga bisadaasaan sawirtay qof kasta qof kasta oo ardada ka mid a ha sawiro curidiisa ama bisadiisa marka soddonka arday ama afartan iyo shanta arday ee galaaska fadhida mid walba wuxuu sawirayaa bisad asaga noocadda uu maskaxda ku haya ah oo kala duwan laakiin macalinka jina jooga ama jabaan jooga galbeedka iyo barigaan isbarbar dhigaya wuxuu sawirayaa hal bisada oo tii macalinku sawiray ah waana kala koobiyeynta sidaas daraaddeed dhallinyarada soo laabanaysa waxaa maskaxdooda ku jirta inaysan marnaba wax koobiyeen waxaa siinayaa maxamuud dulyadeyn oo isna ka mid ah dhallinyarada kasoo noqonaya qurbaha gaar ahaan maraykanka soo dhowo eewa dhowahay waxyaabaha dabcan lagu kala duwan yahay way badan yihiin marka la kala duwan yahayna waxbaa la kala faa'iidaa oo kala duwanaanshaha dadka ayaa keenta dabcan inay wax kala faa'iidaan dhallinyarada soo noqonaysa dabcan suuciro sheegay waxyaaba badan oo faa'iida ah oo laga faa'iidayo way jiraan ayaga laftirkoodana qeybo ka mid a waxyaaba ka maqan oy faa'iidayaan oo afrika ay ka faa'iidayaan way jiraan laakiin waxa markaan isku soo duuduubo waxyaabaha aysan dadku badanaa ka hadlinba waxaa ka mid a wacyiga wacyiga waa isla joogid iyo weliba taxadar dhammaystiran iyo ogaansho weelayn iyo aqbalid taamah oo dhammaystiran qofka inuu meesha uu matalan ka yimid asaga asal ahaan uu ogyahay heerka maanta uu marayo noloshiisa dalka uu ku noolyahay dadka uu la noolyahay waxa uu ku sugan yahay uu ogyahay oo ka warqabo oo uusan dhoohnayn ama uusan moogeyn oo uusan waxba ogeyn iyo mustaqbalka meesha uu u socdo inuu ogyahay dhallinyarada badanaa ka imaanaysa qurbaha waxay ogyihiin meeshay ka imaadeen waxay lasoo dhaqmeen shisheeye waxay markaas waxaa ku yar inay isdhigtaan inay maalan aaminaadda oo kale laakiin dadka inta joogo waxyaabaha ay nooga duwan yihin waxaa ka mid a aaminaadooda boqol kiiba boqolah ee taxadarkooda aada uma taxadarayaan qorshe iyo plan inuu maalan uu maalan haysanin baa laga yaabaa ama uusan ka fekerin
waayahay waxaan siinayaa cabdirasaaq maxamed dhagacadde oo isna ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool africa gaar ahaana magaalada nairobi cabdirasaaq ma aaminsan tahay in dhallinyarada kasoo noqonaysa qurbaha gaar ahaana galbeedka inay wax kusoo kordhinayaan bulshada iyo geeska africa iyo guud ahaanba dalkii soomaaliya nimankan dhallinyarta ka imaanaya inta badan dibadaha ka imaanaya waxay noo keenaan runtii fikir cusub ayay la imaadaan waxay la imaadaan maalgelin ayay la imaadaan waa ognahay magaalada ama aan ku noolnahay inta badan ama afrikaba ma jiraan awood fara badan ama dhaqaalo fara badan oo wiilka dhallinyarta uu markaasi soo saari karo ama shaqooyin heerkooda uu aada u sareeyo marka dhallinyartan inta badan waxay keenaan maalgelin ayay noo keenaan waxay kaloo keenaan fikiro cusubna way la imaadaan marka runtii waa wax jira oo muuqda dhaqdhaqaaqooda iyo xoogooda waa wax muuqda inta badan lamana xaqiri karo inkastoo iska jiraan culayskeeda ay iska jirto waxyaabaha qaarkood oo kaleeta meesha ku jira mararka qaarkoodna way dhacdaa in muxuu ahaa xagga si qaas ah hadaa u taabto xagga guurka oo kaleeto waxaa moodaa in ay qaaliyeynayaan oo kaleeto xirta taa waa wax muuqda waxaa kaloo muuqda shaqooyinka inta badan horta kuma ciriiriyaan dhalinyarta in ay shaqo u abuuraan ma ogiyo sida saxda ah laakiin way jiraan qaladaad meelaha qaarkood ka dhici karoo kala ugu horeysa ani inta aan baaray ama arkay waxa ugu horeeya qaladaadkooda ugu badan waa in nolosha markaasi jirta ay qaaliyeeyaan oo kaleta runtii aad iyo aad baan u aaminsannahay inay wax badan ka jiraan boqolkiiba boqol dee lama dhihi karo dadkao dhan baa wada ah lamana dhihi karo dadko dhan baa wada khaldan dadko dhan baa wada saxan laakiin anigu waxaan arkaa qeyb aan isdhaho mar walbaba kuma hagaagsano oo dhallinyarada qurbaha ka timaada ay qaarkood sameeyaan waxaa ka mid ah inay dhallinyarada hiyi kiciyaan oo dhallinyarada afrika iyo soomaalidaba ay hiyi kiciyaan oo wadamadii ay ka yimaadeen uga dhigaan wax kale oo mararka qaarkoodna aysan run u sheegin hiyi kicintaas dhallinyarada lagu sameeyo waa ku arkaa waana calaamada anigu runtii aana jeclaysnayn jeclaysan qofku markuu qofka u waramayo oo dabadda uga waramaya ama qurbaha uga waramaya waxaa la rabaa inuu xaqiiqda jira ka sheekeeyo qaarkood ayagoo meelo aad nolol adag ku nool oo aan dhaqaale haysan ooaan guryo fiican deganayn bay waxay isku soo sawiraan meelo dad leeyahay anigu qurbaha intaasoo aan joogay hal sawiraan soo galay intaan garanayo meel banaan ku soo galay kiina waxaan ku soo qoray facebookeygaan soo gashay aniga iyo laba ninoo dhallinyaro ah baa iri ilaa welaaba waa kula gelaynaa markaan wadanka ku cusbaa marka waxaan ku iri waa aniga iyo hebel iyo hebel oo reere islaameed gurigooda sawir kusoo gelaynaa waxaan dadka tusayey soomaali iyo afrikaankaba inaanan meeshaan anigu lahayn ee dhulkaan lahaa kaan ka tegay uu yahay marka waa arkaa hiyo kicintaas waxaan ku arkaayoo kale inay dadka been u sheegaan oo waxyaale aan jirin oo maaragtay loo sheego dhallinyarada afrika waxaan kaloo ku arkaa qaarkood dhallinyaradu inay isla weyn yihiin oo dhallinyarada qurbaha ka yimaada ay dadka iskala wen yihiin ayagoo waxay kaga duwan yihiin oo hadeer la sheegi karo farqi weyn ah uusan jirin xataa hadduusan xataa farqi jirana qofka walaalkaya waa ka aqoon badan kartaa waa ka dhaqaalo badan kadan kartaa waa ka ilbaxsanaan kartaa wacyigaagu wuu ka sarrayn karaa laakiin lama rabo inaad iskala weynaatid waa inaad aamintid inaad isku mid tihiin intaas aad ku kala duwan tihiinna fadli ilaahay ku siiye yahay inaad ilaahay ku xamdidid adiguna mutawaadic aad noqotid waxyaalahan ku arka waxaa ka mida dhalinyarada qaarkood in ay iska dhigaan dad waxyaqaana ayagoo laga yaabo waagay afrika ka tageen ilaa iyo maalinkay soo laabteen inaysan galaas kala tegin oo ay dadka isaga dhigaan dad waxyaqaana mid ka sweden ka yimid afar xabo swedish wuxuu kula hadlayaa dadka midka ka yimid australia australian english buu ku hadlayaa oo moogtahay baalki muxuu ahaa xataa aan si fiican uga hadli karin kan maraykan ka yimid saasoo kale kan canada ka yimid mid walba inaa arkaysid inuu isku taxallujinayo inuu dadka iska weyneeyo dhallinyaradii wadankan joogtay oo laga yaabo guurka inay qiimo jaban ku guursan jireen guriga macnaha alaabta la dhiganayo iyo gabadha meherka la siinayo iyo reerkooda gabadha lacagta la siinayo intaba way ku qaaliyeynayaan waa weji ay ugu qaaliyeeyaan waxay kaloo runtii hadeer inkastoo laga soo fiicnaanaya dhib dhallinyaradu ka sheegan jireen ninka dhallinyarada oo iyo gabadha dhallinyaraha baa isla soconaya galaas bay isla aadayaan high school bay isla dhamaynayaan jaamacadda isla dhiganayaan ayagoo jaamacadda ku wada jiraan mid wuxuu ka imaanayaa dabadda gabadhii bal wuxuu u sheegay kaale sheeg wuu ka guursanayaa cadaawad badan baa ka dhalan karta runtii aad baan u arkaa taas sidoo kalena noloshana guurka way ku qaaliyeynayaan oo gabar laga yaabo arooskeedoo dhan inuu ku baxayey labaatan kun ama shan iyo toban kun ama sideed kun toddoba kun lix kun baa laga yaaba waxaa lagu leeyahay siddeetan kun baa lagu bixinayaa marka gabadhi gabadhi ka yarayd ama gabadhi ay iskulaaska ahaan jireen kama yeelaysa inay wiil kaloo marka nairobi jooga toban kun ku guursato waxay rabtaa inay boqol kun ayadana laga bixiyo waan kugu soo noqonayaa cabdirasaaq maxamuud hadda halkan aad imaatay dhowr maro horena waad imaatay markaad fiirisid dhallinyarada halkan ka shaqaysanaya ama wax ka baranaya iyo kuwa kale ee maraykanka oad ka imaatay maxaa kuu baxay haddaad qiimaysay horta alxamdulilah hadda sidii hore dhallinyarada soomaaliyeed ma wada aha kulligood waxaa muuqata meel walba ay joogaan wacyigood inuu sareeyo ummadna kulligeed ma wada hagaagi karto waxaa laga helaa kuwo si u dayacanoo wax ka dhacsan ama aan soo jeysan iyo kuwo mathalan soo jeedo marka mathalan social mediahan iyo waxyaabaha badan ee hadda dadkan mashquuliyey baa waxay keenaysaa adduunkiiba horta inay koombo ka wada dhigto oo ay isu soo dhaweyso marka sawirada la sheergaraynayo iyo mathalan waxyaalaha halkaas ka dhacay isla daqiiqadiiba qofkii asoo dangiiga sariirtiisa korkiisa inuu maxay ahayto og yahay mid hadduu mathalan qoraxda meesha ka soo baxdo isla daqiiqadan uu ka hindhiso mid hadda afrika jooga ama gees kala jooga inuu yarxama kale halkaa kale horta adduunkii o dhan isku soo wada dhawaaday laakiin wacyiga aan xoogga saarayay oon ku celcelinayay waxa muhiimadiisa uu yahay mathalan qof shisheeyaa markuu kuu yimaado oo aad dhaqankiisana taqaano dhagartiisana aa og tahay waxaad maalan ka fiirinaysaa ereyada uu ku hadlaayo ereygaas muxuu u doortay saacaddaas muxuu ugu hagaajiyey muxuu wakhtigan kuula soo doontay muxuu kaa rabaa ujeedadiisa muxuu yahay iyo hadalka uu hadlaayo laymanka dhexdooda inaad akhrin karto dhibcahan isu geyn karto ood og tahay meesha uu ka imaanayo waxa uu ka hadlaayo aa foojigan tahay hadduu ku imaadana aad marka hore weydiiso maxaa igu imaatay maxaa iga rabtaa horta arrintaas badanaa afrika ma jirto waay cabdirasaaq ma jiraan sheekooyin aad mararka qaar kala kulanto ehelkaada ama asxaabtaada qurbaha kasoo laabanaya markay halkan yimaadaan oo kaleeto sida hiyikicii uu sheegaya cabdirasaaq oo kaleeto sheekooyin waa iska dhici karaan ama dhacdooyinka waa iska dhici karaan sida hadda uu sheegayo lakiin ani shaksiyan wax dhacdo oo ani hadda aan kala kulmay ma jirto laakiin hadalhaynta iyo xanta way iska jirtaa mar walba waxyaabaha suuqa ka jiroo kaleta ayaa ka mid ah in lagu xanto meesha ay sida hadda ay sheegaya ninkan odayga ah waa runtiis qaarkood ayaga oo xagga culays ku haystay ama dhibaato noloshooda ka jirtay in qaarkood ay muxuu ahaa ay faanaan laakiin ani nimankan waxaa u qiraya runtii afrika ama muxuu ah dhaqaalaha soomaaliya xoogiisaba iyo muxuu ah fursadaha jiraba runtii inay ku tiirsan yihiin ani kama hadlayo shaqsi xun ama ama mid muxuu ah xoogaa si ay wax ka yihiin laakiin sida saxda ah waxaa waay dadkan waa dad ka muuqda nolosha laakiin ani ma arkin wax sheekooyin ah runtii na dhex maray ama noo imaaday cabdirasaaq arrinta uu ka hadlaayo oo arrimaha cabdirasaaq maalan cirana uu ka hadlay dhagacadan uu ka hadlay ee guurka ku saabsan aniga waxaa aaminsanahay dhalinyarada joogta africa in ay joogaan meel ay maalan ku guursan karaan guur badan oo gabdho badan ay ku guursan karaan labo saddex ilaa afar ay gaarsiin karaan taas waxaa u saamaxayo dhaqankii taas waxaa u saamaxayo legali sharci ahaan dowladda diintii ay islaamka ahaydna way maxay ahayto arintaas way dhiiro gelinaysaa marka cabdirasaaq dhagacadda iyo dhalinyarada africa joogaba waxaan ku dhaliilayaa oon leeyahay waxay ku leeyihiin arintaas nusqaan ayaga dhinacooda ka timid in gabdhaha afrika joogo ay badan yihiin ay joogaan hadayta tusaalaha cabdisaaq cira markuu soo qaatan wuxuu soo qaatay jaamacad in la isla dhammaynayo muddo la sheekaysanayo laga yaaba in dhowr sano sheekadooda socoto why waiting all that time maxaa intaasoo dhow sugaysa adi intuu mid africa intuu ka imaado america ka imaado ama canada ka imaado ama meel kale ka imaado uu kaa guursanaya gabadha haddayba ku ogoshahay sheekada aad sheekaysanaysaan guurso kana faa'iidaysa xilliga saxda aad joogto guurkana badiya arrintaas maalan guurka ana badiya oo ka faa'iidaysta dhaqanka diinta iyo weliba dadka idin fahmayo aad joogtaan iyo legali wixii idiin banaanoo aad ka faaidaysan kartaan laakiin hadhow annaga hana dhaliilina intaa waktiga dhumisaanood maalin walba sheeko iyo taleefon gabadha uga dhammaysaan waktiga hadhow markii waktigeeda u imaado qof jaanis ay ka faa'iidaysato ee raacdana hadhow waa liiga guursaday iyo ha isciilkaan biyina ani nimankan horey waa kugu sheeg waxaa ku yidhi dhaliisha aan u hayo waa arrinta guurka maadaama hadda uu dulyadayn uu arrinta wax ka taabto waxaa rabaa inaan sida saxda sheego maxay tahay nimankan culayska ay ku hayaan dhalinyarta africa waxaa waaye midda ugu koowaad annaga dhaqan ayaan leenahay weligeen maanan arkin gabar aadan qabin oo aad biil u qorayso nimankan waxyaabaha aan ku aragno waxaa ka mid ah gabar aanan qabin oo ayagana aysan ku xirnayn in ay biil u qoraan waxaa laga yaabaa nolosheedii markaas inay kafaalo qaadaan in go-aanka rasmiga ah ee dhallinyarta markaa inta joogtay ee gabadha wax saameyn ay ku yeelanayn marka waxyaabaha aan runtii aadka ula yaabo oo runtii aan rabana inaan ka waaniyo waxaa waaye arrintan gabdhaha aysan qabin ee biilka ay usoo qorayaan oo whatsapp groupka loo sameynayo oo gabadhii oo idilba muxuu ahaa teleefanadii markaas ugu dambeeyey loo soo dirayo oo maskaxdeedii la qabsanayo dhaliisha ani ugu weyn waa taas waalidiintii ayaa kuu soo hartay oo markii inta la imaado waalidka waa og tahay gabadhiisuu kusoo rafaaday wuxuu la jecel yahay runtii nolol markaasi aada u wanaagsan sida asiga garaadkiisa ay tahay taas marka wuxuu xilanaya inta badan sida aan ognahay shaqsi kastana haddii la qiimeeyo wuu arki karaa uu u xushay xagga lacagta nimankan waxay la soo galaan runtii lacag aad waalan waali ah jaaniska annaga haysana mid ka wanaagsan ayay helaan inta badan inkastoo hadda dhalinyarteena wax barteen cabdirasaaq runtii wax xaqiiqu ka hadlaya laakiin aragtida gabdhaha biilka loo qorayo anugu rag badan oo dhallinyaraah oo aan saaxiiban nahay oo aan qaarkood ehel nahay oo aan qaarkood shaqo wadaagna gabdho badan ehel ayaa waxay u qoraan biilal laakiin aragtida cabdirasaaq qabo ah gabadha in loogu qorayo dhaqanxumo biilka ma arko rag badan oo dhallinyaraah oo gabdho jaamacada ka bixiyaa jira oo gabdho meel dejiyey markaan waraysta ama ay ii sheegaan mararka qaarkood waxayba noo keenaan ninbaa wuxuu noo keenaya annaga shaqada meeshaan joogno ka shaqayn oo kale ninbaa noo keenaya wuxuu leeyahay toddoba gabdhood ama siddeed gabdhood ama sagaal gabdhood baan jaamacad ka bixinayaa nolol baan u qoraa biil baan u qoraa suurtagal ma ahan inuu nin toban naago toban gabdhood iskuma rabo ama sagaal gabdhood ama toddoba gabdhood laakiin wuxuu rabaa inuu noloshooda meel ka soo saaro dad badan oo biil qora xumaan uma qoraan wuxuu rabaa gabadha soomaalida sumcadeeda iyo sharafteeda iyo inayna ku raadsan ama jirkeeda ku bedelan sidaasuu ugu qoraa qaraabo lama ahan baa laga yaaba qaarkood laakiin daris iyo inay ahaayeen baa laga yaabaa marka inta badan oo biilasha gabdhaha la siiyo ama lacagaha lagu caawiyo ama teleefanada loo soo diro kuma salaysna sidaan isleeyahay iyo intaan anigu macluumaad ogahay gedigood wada xumaan way dhici karaan qof iyo laba iyo saddex qof iyo laba iyo saddex way dhici kartaayoo dee dadkoo dhan waa wada waraagsan yihiin iyo waa wada xun yihin midna lama dhihi karo laakiin inta badan dadkaan ognahay gabdhaha jaamacadaha ka baxsha oo gabdhaha biilasha usoo dira oo gabdhaha teleefoonada u dira waxay ugu dirayaan niyad wanaag iyo gabadha walaashooda oo ay ka fiican yihiin inay wax u taraan waxaan kusoo gabagabayn lahaa walaalaheen mar walba way dadaalayaan horumarka iyo fikirka cusub ee mar walba ay nagu soo kordhinayaan waa ku taageeraynaa laakiin midan waxaa wanaagsanaan lahed inay ka waantoobaan oo ah in gabdhaha soomaaliya ama gobolada jooga ay inta kasoo wadaan ay qurbaha keenaan weliba qaas ahaan afrika ay ku biilayaan ay biilka ku bixinayaan oo waalidka iyo muxuu ahaa iyo caruurtii weliba qaas ahaan gabdhihii ay geynayaan sababtoo ah qofka biniaadamka waxaa kontroli kartaa markii aad dhaqaalihiisa iyo maamulkiisa aa gacanta ku haysa ayaa mar walba kontroli karta laakiin gabar kaa madax banaan runtii gabdhaha inta badan nairobi waxyaabaha ay ugu camiranta waxaa kamid ah in jeebkooda aysan cunin kuwa lookalkana ay runtii dhaqaalaha ay bixinayan uu u xisaabsan yahay maadaama dhalinyaro wakti hore shaqada aadayo oo wakti dambena ka imaanayo lacagtiisa uusan dheeldheel ku bixinaynin ay og tahay waa marka culeyskaas waa inay joojiyaan biilkan ay soo waa inay naga dhaafaan waa in mar walba muxuu ahaa haddii ay wax u baahan yihiin ay waalidka ay ka ogaadaan waxyaabaha laisku falisayo ee muxuu ahaa businesska ugu horeeya ee guryaha laisku falisayo iyo muxuu ahaa guurka laisku falisayana inay naga yareeyaan ayaan gabagabada anigu waxaan dhehi lahaa dhallinyarada qurbaha ka soo laabatay iyo dhallinyarada afrika joogta ama soomaaliya ha noqota ama wadamada dariska ha noqdaane inay iskaashadaan oo mid walba waxa kale wuxuu ka faa'iidaysan karo ka faa'iidaysto mid walba wuxuu kan kale ku dhaamo la wadaago sidaasaan oran lahaa gabagabadii waxaan kusoo gabagabayn lahaa in dadka dhallinyarada ah ee qorbajoogta iyo kuwa waddanka jooga ay isdhegaystaan ay xiriir yeeshaan ayna kala faa'iidaan waxyaabaha ay leeyihiin dhallinyarada badan ee afrika joogta ee maalan fadhi kudirarka iyo meelaha shaaha lagu cabo iyo waxaas dhooban oo aan waqtigooda aanan ka faa'iidaysanin maadaama waqti badan ay hayaan waxaan kusoo gabagabayn lahaa inay kaga faa'iidaystaan saddex qodob oo soomaalidu dhahdo oo ay dhahaan hadduu waagu baryo ama qod xoolaad qaado ama qalin tacliimeed qaado ama qalab beereed qaado aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdirasaaq ismaaciil ciro iyo maxamuud cabdi dulyadeyn oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ee dhowaan dib ugu soo laabtay geeska afrika iyo cabdirasaaq maxamed dhagacadde oo isna ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxa ayna dhammaantoodba ay toddobaadkan marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi taniyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
waxaan ku bilownay horyaalka premier leaguea ingiriiska galabta ciyaar xiise leh ayaa dhex mari doonta kooxaha leicester city iyo liverpool kooxda liverpool oo difaacanaysa horyaalnimada ingiriiska ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay la daalaadhacaysa guuldarrooyin weliba labadii kulan ee ugu dambaysay wax guul ah ma aysan gaarin kooxdaani ayaa hadda ku jirta kaalinta afraad toban dhibcood ayayna u jirtaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city iyadoo ay taasi jirta ayay haddana galabta la ciyaari doontaa kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee leicester city tababaraha liverpool ayaa sheegay inuu eersanayo dhaawacyada dhowr laacib oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ciyaartooydii xagga difaaca ka ciyaaraysa sida findike jo gomes iyo joel matib waxaa sidoo kale ka maqan oo dhaawac ah weeraryahankooda cusub diego jota oo ay ka soo iibsadeen xilli ciyaareedka lasoo dhaafay kooxda wolfs si kastaba ha ahaatee liverpool ayaa u baahan in ay guul ka gaarto ciyaarta galabta haddii kalena dib ayay uga dhici kartaa booska hadda ay ku jirto ee afraad ciyaaraha kale ee dhici doona manchester city oo horyaalka hogaaminaysa waxay la dheeli doontaa caawa naadiga tottenham crystal balace ayaa la dheeli doonta burnley brighton iyo astonvillana caawa ayay sidoo kale is arki doonaan dhinaca zeereecaada talyaaniga kooxda horyaalka hogaaminaysa ee milan ayaa caawa la ciyaaraysa spezia juventus waxa ay marti u noqon doontaa caawa fiidkii naadiga napoli genoa iyo turinana waxay is arki doonaan caawa fiidkii horyaalka spain ee laliga ciyaaro xiise leh ayaa jira maanta iyo beriba horyaalka waxaa hogaaminaysa atletica madrid waxaana ay galabta is arkayaan kooxda qaranada sevilla iyo weska ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona caawa real valladoid waxa ay booqan doontaa aybar barcelona ayaa iyana la ciyaari doonta caawa kooxda deportivo alaves habeen dambe oo axad ah real madrid ayaa la dheli doonta valencia osasuna waxa ay booqan doontaa levente viarealna waxay la ciyaari doontaa real bet ugu dambayntiina horyaalka jarmalka ee bundesliga brushia dortmund ayaa la dheeli doonta galabta kooxda hoffenheim bayan liverkusenna waxay la dheeli doontaa mens halka werder bremen iyo freeburg ay fooda isdari doonaan caawa ugu dambayntiina heerta berlin ayaa la dheeli doonta galabta naadiga stuttgart dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha imaado
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanada yurub genyo
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggiinna markay saacaddu tahay afarta inta aan hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo